عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب لا تؤخذ لما قاديوه karaa'imu amwaali nnaasi dadka xoolahooda kuwa fiicane u fiican fii sadaqati marka sakada looma qaadayo oo dee ruuxii markii xoolihiisii ama geel ha noqdeen ama adhi ama lo-e neefkii u mudnaa waxaweyaan lama qaadayo kii uba mudnaa uu eeganaye wuxu goynayay ama kii bal maalan irmaanaa iyo bal neefkii adigu marka la eego xoolahan kuwa u mudan ahaa seke loogama qaadayo kaa dhexdhexaadka ah ayaa looga qaadiyay kii liitayna waa taa aynu soo maray ama ceeb lahaa ama gaboobay ama yaraa iyo waxyaalahaas inaan iyagan la qaadahayn waa taa aynu soo maray lafdiga xadiidkana fi sadaqati kuma sugna xadiidka wuxuu baaba dee inooguba sugan xoolaha kuwooda fiicfiicanee iska ilaali se siyaaqa ahaa zaku kuba tacalluqsanaayo xoolaha marka aan zake ahayn dee xoolaha dadku kolley xurmadoodii bay leeyihiinoo waxaan iyagii aanay ogolayn iyo ridahooda aan ahayn wixii zakada imika markaynu kaba baxno kiisa liita iyo kiisa fiicani waa isla midoo lama qaadayo ee laakiin waa san buu sheekhu u qayday sadaqada looma oo markaa sadaqadii dee isaga kuba waajibtay neefka ugu fiicnaa lagama qaadayo xadaثna mmayة بن bsam qal xadaثna yزيid بن زurayc qal xadaثna rwx بن الqاsim عn ismaaعiil بn mayta عn ismaaعiil bni أmayta عan yaحya bni cabdالlahi bni صayfiyi عan abi macbadi عan ibni cabaasi radي الlah canهuma waa sanad dheer oo naaزil ah marka sanadada bukhaari aan eegno walow dee malaa sideedna la helayo kitaabka waa toddoba waa kuwii ugu naasilsanaa unbuu kaba midiye ugu tiro badnaa kolley sababtuna waxay kaba timi rag isla wada dabaqo ah ayaa haddana xadiidka dhexdooda kala warinaya oo dee bal maalan tan baa keentay nusuulkan umayat bnu bistaam alcayshi waa nin adugu kolley ibnu xibbaan iyo dahabiya ay tawhiiqiyaan bukhaari iyo muslim iyo nasaa-ina ay kaba wariyeen oo isagu dadka atbaacu taabiciintii la kulmay kuwii ugu waaweynaa yaziid ibnu zuraac waa inagu badan yahay rawx ibnu lqaasim iyo ismaaciil ibnu umayana waa labaynoo iyaguna hiqaadii ruwaadda kaba mid ah oo xufaadoodiina kaba mida labadooduba xadiidkana hore inuu soo marray sake madaxeedii baynu kuba soo maray waanu inoo dambeeya intaan aan sake kuba jirno ee ismaaciilna kutubta lixdaaba riwaayu ku wada leeyahay rawx ibnu lqaasimna bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo nasaa-i ibnu maajo tirmidi baa kaba maqan bal markaa haddaba rawx ibnu lqaasim ismaaciil ibnu umaya iyo yaxya ibnu cabdillahi ibnu sayfi waayo sanadka intan hore markii hore maynaan soo marin ee yaxya ibnu cabdillahi iyo inta ka dambaysa laakiin waa sanadkii aynu soo marro hadiyo goor xadiid hadduu soo celiyanayana dee sanadkiiba inta badan waa daruq cusub buu soo kordhiyaa markaa yaxya ibnu cabdilaahi iyo abi macbad iyo horeynuu soo maray horena maalinta habeenka sake aynu bilownay bay ahaydbe in dee sayfigan iyo cabdulaahigan awowgii uu noqonayo awowgii loo nisbeeyey ayaan soo sheegnay oo dee waxa weeyaan markaas cabdulaahigan oo ibnu maxamed ibnu yaxya bale waa aabihii awowgie horeynuu soo sheegnay bal markaa waxaan leeyahay rawx iyo ismaaciil iyo yaxya intuba isla dabaqa weeye waa qolooyinkii siqaara taabiciinna la da-da ahaa laakiin aan saxaabo ay arkeen aanay jirinuu saadise xaafid kaba cabiro ama waa dadkii atbaacu taabiciinta ugu waaweynaa un weeyo sanbaa deeta keentay xadiidku inuu bal maalan sanadkiisa u bato wuxuu uhi ibnu cabaas radia allahu canhuma ana rasuula اllahi sala اllahu alayh wasalam rasuulkii ilaahay lamaa bacaa markuu diray mucaadan mucaad uu diray radia allahu canhu cala lyamani macnaa yaman uu diray ayuu qaala wuxuu ku yidhi inaka adigu mucaad buu la hadlayaa taqdamu waxaad u tegaysaa calaa qowmin qowm ahli kitaabin ahlu kitaaba oo dad baa kaa horeeyood u tegaysaa ahlu kitaab oon la mid ahayn dadkaa dee jahalada ahaa jaahiliyadii carbeed iyo mushrikiintoodii wax aqoon ay lahaayeen baanu jirin marka habka lagula khidaabayo iyo sida wax loogu sheegayaa way ka duwan tahay sida dee dadkii kale ee dhagax caabudayay ee waxa weeyaan taas lagula hadlayo ama lagula khidaabayayo waa dee inuu sii diyaar garoobo khidaabku maaha khidaabkii qoladan mid laba mida waa khidaab ka duwan dadkaas sida loola hadlayaa dacwada loo gaadhsiinayaa falyakun ha noqdo awala maa kii ka ugu horeeya tadcuuhum aada u yeedhayso ilayhim iyaga ilayhi xaggiisa aada ugu yeedhayso cibaadatullaahi ilaahay cibaadadiisa kale xadiidka waynu soo marro halkan dee waxaan kuba soo marray shahaadada haba noqoto oo wixii islaamnimo lagu gelayay waa iimaankii acmaasha kalena asaasu noqonaya la-aantii aanay ansaxahaynba cibaadada halkanna waxaa loogaba jeedaa saa uu irshaadu saariya kuba fasiro ilaahay garashadiisii weeye waa inay ilaahay waxidaan oy gartaan oy dee rumeeyaan taas rasuulka ilaahayna risaaladiisii ay qiraan oo waa macrifadii bay halkani tahay waayo haddaynu cibaadada kuba fasirno dee cibaadaadkii aynu salaadii iyo zakadiiyo cibaadaadkii bay kaba mid yihiine waxa ugu horeeyeed ugu yeedhaysa oo wixii asaas uba noqonaya acmaasha ka dambaysana hadday aqbalaanna acmaasha ka dambaysa laba farayay haddaanay aqbalina acmaasha kale maba imanayso ilaahay cibaadadii oo ilaahay garashadiisa ah marka waa macrifatullaahi fa idaa carafullaahi ilaahay hadday gartaan oo maxay ku garanayaan markaas waa dee towxiidkii iyo nafya aluluhiyati can hayri inay isaga keligii waxidaan keligii caabudaan uluhiyo iyo taas dee keyrkiina ay kaba anfiyaan oo waa inay dee waxa weeyaan iimaankii shahaadateynkii laba yimaadaan oo islaamnimadkii soo galaan garashadu taas bay noqon fa idaa carafullah marka iyagu ahlu kitaab baabay ahaayeen ilaahay waabay caabudayeen dee waa kuwan oo dee may lamid ahayn mushrikiintii carbeed oo waa kuwan ahlu kitaaba haddana xadiidka halkan riwaayadan waxay noo dhacdo muslimna kuba sugan ilaahay hadday gartaan oo taasi ay daliil u tahay ahlulkitaab inaanay laa yacrifuuna allaha tacaala ilaahay dad garanaya aanay ahayn ilaahay sababtuna waxa weeyaanuun ilaahay waabay dee haddii khaaliqnimo iyo bal maalan rabbinimo taas waaba odhanayaan samooyinkii iyo dhulkii iyo iyagii iyo taas oo kale siay mushrikiintii kaleba u lahayn ilaah baa abuuray waana kuwan caabudaya ee isagii caabudaya laakiin dee ilaaha ay caabudayaan ilaahay xaq ahaa sifaadkiisii ma leeyahay weeye taas ma lah waxay dee u sheegeen inuu leeyahay saaxibo inuu walad leeyahay inuu dee hadduu nasaaro oo kale dee axad athaaliu athalaahatin leeyahay barhkood markaa imtisaaj iyo dee inuu xuluul sooba dhex galay ama maryam iyo ciise iyo taasoo kale taas waatay sheegteen yahuud barhkood waa kuwa cusayr inay ilaahay kuba sheegeen markaa ruux isagu leh saaxiibo u sheegaya ilaahay walad u nisbaynaya in khalqigiisii ku shabahaya ku banaynaya albidaa waxa ay yahuuddan lagaba soo naqliyo waxaan markii hore ka qarsoonaa marka dambe inay un muuqanayaan oo naskiguba saa yahay oo kale iyo dee ruux ilaahay garanaya marka ilaahay garanaya ma aha oo haddaba dee ilaahay markay gartaan oo ay ku gartaan dee waxa weeyaan dee isagii keligii ay waxidaan keligii caabudaan ay kana waxa weeyaan waxyaalaha kalena ay kaba tagaan taas bay noqon xagga marka la eega garashadu kolley dee marka la eego qolada mutakalimiinta iyo qolooyin kaleba ama dee sooba dhex gashay cid kalena ee waa masalo ah ay yidhaahaan alkaafir ama alkufaar ama ahlulkitaab hal yacrifuuna allaha am la ilaahay miyay garanayaan mise ma garanayaan oo dee way garanayaan iyo ma garanayaan labadaba qowl baa jirtee bal kolley waana waxyaalaha qariibka ah ee dhacay laakiin waaqaca ah khayrawaan magaaladii la odhanayay dee imakaba way jirtaayo waa tunis oo magaaladii jaamicii shahiirka ahaa iyo markaskii weynaaye cilmi belog isbaasbarakaba ka horeeye zaytuna oo magaaladu kuba yaalo jaamicu zaytuna dee imanka jaamicad haba noqde magaaladaas culimadeediiba waa qarnigii afraad kolley ama akhirkiisii ama qarnigii shanaad madaxiisii labada midunbay noqon ayaa waxaa dhexdooda dhacay khilaaf ah in qoladan ama kufaarta baan idhaani hal yacrifuuna allaha amla culimmadoodii baa iskuba khilaaftay khilaafku haba joogo hadduu dee intiisii ku egyahay uun iyo culimmadii iyo umuurahaas iyo taas way sahlanaan layiday khilaafkoodiibaa wuxuu gaadhay dadkii caamada ahaa dadkii caamad ahaa suuqyadiiya buu tegey murankii baa ku bato ah waa caamadiibuu dhexdooda galayoo meel kasta isku haystay dee kuwo leh way garanayaan iyo kuwo leh ma garanayaan arrintii taa kumay joogsana waxay noqotayba in lagu dagaalamo waa taas suuqyadii weliba suuqyadii khayrawaan lagu dagaalamo oo bal matalan maxaa lagu dagaalamayaa kani wuxuu leeyahay dee gaalku ilaahay buu garanayaa kana ma garantiiba dadkii suuqe wax wada iibsan jireen wax wada cuni jireen wada joogay ee suuqa wada joogay ayaabay noqotay dagaal dhexdoodii kaba bilaabay ma garan karo inay wax kala dhinteen walow dahabiye ikhtatalo ay kaba cabireen inay islaayeen arrinkii tiibuu socday halkaasaa buu gaadhay in suuqyadii dhexdoodii dadkii meherada haystay ayaa dee isbudaynaya oo la dagaalamaya markii dambe ayaa waxaa imaam abu cimraan ilfaasi la odhanayay magaaladana dee aimadeedii kaba mid ahay nin imaamana asalkiisu waa barbar dad badan oo fuqaha iyo culimiyana ay isagu dee waxa weeyaan gacmihiisa wax kuba barteen oo taas ibnu cabdilbar iyo dabaqadiisi way isku sanad bay dhinteen laakiin soddoomiye sanad buu ka geeri horeeye ayaa markii dambe la isula yimi waa caamadii markaasaa wuxuu yihi haddaa aamustaan waxbaan idin bari waanu aaminsana ba idhaahde tuuhi haddaba ruux keliya iga soo iska soo saara oo aan la hadlo nin bay soo saareen labadii qoloba waa socdaano waa tan oo kale markaasuu kiibuu isagoo la hadlaya yidhi bal haddii aad imaka ruux la kulanto oo tidhaaho abu cimraan ilfaasi ma taqaanaa oo uu ku yidhaaho haa deeta marka tidhaaho muxuu yahay uu ku yidhaaho huwa baqaalun fii suuqi kada wayaskunu sabta waa nin baqaala dee waxaa buqoa dukaamada iyo taas oo suuqa caynkaasuu baqaal kaba yahayoo sabtana waa degan yahay ninkaas inay garanaya ma yahay may buu ihi kuma garanayo haddaad mid kale la kulanto oo uad tidhaaho ma garanaysa oo ku yidhaa haayo u idhaaho dee haayo yudarisu lcilma wayufti wayaskunu qarba shamaad markaas magaaladood meel kaba mid ahayd haayo waa nin cilmiga dersaha oo dadka u dhiga dadka u fatwooda meeshaas magaceeda dhinaceeda galbeedna waa deganya kaasi may garanayaan haabuuri tuidhi haddaba oo saasoo gaaladu maxay yidhaaheen rabbigood bay ku yidhaaheen dee lahu saaxibatun walaa wa walad wa annahu jismun dee nin le saaxiibuu leeyahay walad buu leeyahay jismi buu yahay oo kaa khalqigiisii u ekaysiinaya kuba shabahaya ruux garanaya maaha marka iyagu hadday saa yidhaaheen muminiintu se ilaahay nucuudiisi iyo sifaadkiisii bay ku garteenoo waa dadkaa garanayo tiiba intay ku wada qanceen bay yidhaaheen wayna bogsayso hadalkii halkaasuu ku go-ay hadalkii halkaasuu kuba go-ay waa abuu cimraan ilfaasi kolley dahabi tacliiq dheer buu u leeyahay oo umuurahan uu kusii dabagalay oo uu leeyahay gaaladu dhinac marka laga eego ilaahay waa ka garanayaanoo dee waa kuwa leh haddaad weydiiso man khalaqa samaawaati ard layaquuluna allah geesna may gees keliya mahay dhinacyana kamaba garanayaano taasoo markaasoo haddana halkaa waday ee dadkaagaa u garanaya ambiyadiina yiin iyaguna kale macrifo badnaayeen haddana awliyadii haddana dadkii muslimiinta ahoo adigu hadal dheer buu leeyahay waxba yaanan idinku dheerayne kolley dee ciddii rabta oo mujaladka toddobiyo tobnaad tarjamada abu cimraan ilfaasi siyara calaami nubala kolley wuxuu qisada kasoo noqlinayay qaadiciyaad tadriib lmadaarigiisoo sharaxa muslim in yarunbuu kuba ishaaraa oo kuba ishaaraa markaa isaguna hadal uu lahaa in waxa weeyaan xadiidka uu qabanaya xadiidka naftiisa iyo riwaayadan muslim bilowyada kitaabka weeyaane markaa waa mujaladka toddobiyo tobnaad tarjamada abu cimraan ilfaasi waana dabcadii dee asalka ahayd ee shan iyo labaatanka ahayd weeye markaa ay tahay ama abu cimraan ilfaasi bal ninkaa toddobiyo labaatankaas waa safxada afar boqol lixiyo afartan baa filaya toddobiyo afartan mee shan boqol lixiyo afartan toddobiyo afartan taas ba weeyaan kalaamka iyo bal taas bal eherkaasaa dee iyadoo laga yaabaa in cadowgoodii kuba xeeran yahay ayaa tarafkii halkaa gaadhsiiyey in suuqyadii lagu dagaalamo gaalku ilaahay u yaqaano ayo ma yaqaano bal taas oo kale kolley maaha nadi taasuun waa dadku dee muslimiinta ahaa in badanoo qaflada kuba suganoo iyagoo ay muhadadiin xataa noloshooduba ay yihiin oo kale haddana inay waxyaalo aan saas ahayn iyagii kanaa sidan iyo kanaa sidan iyo kanaa sidana guud ahaanna waaba wada muhadadiin oo dee waxa weya cid markaa cadowgoodna iyaga fulaan iyo fulaan ma kala yaqaane waa isugu mid oo kale bal waxyaalaha qariibka ee dhacay waa saddex boqol iyo toddobiyo tobankii hijirada baqdaad saddex boqol iyo toddobiyo tobankii hijirada ayaa waxaa dhacay in masjid masaajo masjidba in abubakr maruudi la odhanayay oo xanaabilada ka mid ah iyo asxaabtiisii xertiisii iyo dadkii caamada ahaabaa masale isku qabsanay caamadii iyo qoladaas waa aayadda ilaahay qowlkiisii casaa an yabcataka rabuka maqaama maxmuuda marka abubakr maruudi iyo asxaabtii maxay yidhaaheen waa yujlisu macahu cala alcarshi kolley qowl bal qowl dee barhkood leeyana weeye oo arrinkuba waxa weeyaan carshiguu ku fadhiisinaya isaga maci dadkii caamadaha markaasa yidha maya waa shafaacat alcudma hadalkii ma joogsane tiibaa sidii loo dee loogu murmayo lagu dagaalamayo labadii dhinacba dad lagu kala dilay dad ay ku kala dhinteen marka halkaa la samaynaya maxaa heer joogaan oo arrintu ay tahay bal sanadahaasoo dhan koob iyo tobankii laga bilaabay ilaa waqtigaa lasoo gaadhayay waxaa la arkaa ciraaq inaanay dad ka xajin oo in waxa weya koob iyo tobankii marka qaraabidoodu basro soo gashay weeyaan in cidi kaba reebin labiyo toban iyo saddexiyo toban iyo waxaan filaya lixiyo toban iyona waxa labiyo tobankiina may xujaajtii soo noqonaysay xajka ka soo noqotay dhexda u joogsadeenoo kii badbaaday gaaji dee haraad buu meelaha uu dhintay markay dhexda wada galan iyadoo dee qaafiladii oo dhan ku mayaala ay wada socoto sannadaa nafteeda taa ay isku hayseen aysan lahaayeen dhulkaa in lagama soo xajin ciraaq tii ka horreysay yaa saddexdii sanadooda ka horreeyey khuraasaan oo dhan waayo qaraamidaa loo mari waayey sannadaa nafteedana toddobiyo tobanku waa sannaday soo galeen xaramka ay galeen yoomu tarwiye intii joogtayba ay ku direen waxay zamsam ku guraan iyo ay xajaruasadkana qaateen ayaa iyaguna markaa halkaas ayaa maxay ay ahayd waa taasaaba jirtayoo dee weliba amilo kale haddaan qaadano waaba waxyaalo dee taase waana laga yaabaa wadcigu qaayimna inuu yahayoo dee bal san imika la isugu jeedo uun muslimiin guud ahaan ay isugu jeedaan waxa weeyaan cadowgoodna uu dabadda intuu kaba egaya bal isagu yahay ka dabka iskuba sii shidaya ay markaa yihiinna hadhowna isagu dhammaan waa u wada cadow uune bal taasi waa wadciga dee taas jire bal waxaan leeyahay masaladan gaalku ma garanaya mise ma garanayo kolley waa arrin dee kolley aad iyo aad u qariiba dee arrintaas inay lagu dagaalamee bal taas bay ahayd oo qisadana eegta insha allahu tacala halkaan idiin tilmaamay kolley khulaasada waan idin siiye faida carafullah ilaahay hadday gartaan fa akhbirum waxaad u warantaa ana allaha ilaahay qad farada calayhim inuu ku farad yeelay khamsa salawaatin shan salaadood fii yowmihim maalintooda iyo walaylatihim xadiidka waynu soo maray dhowaanna ama intaynaan sake ka bixinna waa inoo iman doonaa isagoo xaafid halkaasuu kuba sharxayaa intii hore iyo imakaba ma sharxin midne taa maxalushaahidkuna weli waa inoo dambeeya faidaa facaluu salaata salaadii hadday sameeyaan faakhbirum u waran ana allaha farada calayhim inuu ku farad yeelay zakaatan min amwaalihim sako xoolahooda wa turaddu loo celinayo oo calaa fuqaraa'im kooda baahnan maaha cid kale iskama qaadanayso koodii baahnaa unbaa dib loo siinaya faidaa adaacuu bihaa iyadana hadday aqbalaan fakhud minhum ka qaad sakadii markaa ka qaad sakadii watawaqac maxalushaahidku intan weeye iska ilaali oo ka digtoonow karaa'ima amwaali innaas xoolaha dadka kuwooda fiifiican inaad magac sako aad kaga qaadid taas waxaana xadiidka inooga dambaysa dee inay taasi xataa dulmi tahay ruuxa madluumka iyo isaga ducadiisa iyo ilaahayna inaanay waxba uba dhaxayniyana xadiidka unbay riwaayaadkiisa ahayde imika maqsuudka intan uguba dhayi iyo tarjamadii marka karaa'im jamcu kariimatin weeyo haddii la yidhaha naaqatun kariima waa hasha caanaha badan oo kale waa adigu maalka kiisa qiimaha lee fiican ama intii ugu mudnayd xoolaha taas waa la dhaafayaa kaa dhexaa lagaba qaadayaayo waayo dulmi bay noqon bal maalan haddii taa lagaba qaado oo isaga ijxaafkiisii iyo dee kii wixii dee bal maalan uu isagoo aad iyo aad uba jeclaayo uga mudnaa in laga qaado sekada macnaheedu maaha taas bal dulmi bay noqona taa iskaba ilaali xadiidkuna wuu inoo dambeeya baabun laysa fi ma duuna khamsi dawdin sadaqa waa xadiidkii aan xalayna soo aragnay marka horreysayna aynu soo aragnay oo halkii zakaat ulwaraq baynu malaha ama kii ka horreeyey baabu ahaa mar kasii horeyso sadakada bilowyadeediina waynu soo maray marka waxba macnihiina kolley waa qaybtii xoolaha ama geela gaar ahaan waana tan geelaan xalay kaba soo baxne xadiidka waan laqbaynaynaa un marka shan geela wixii ka yar sadaqatun sadaqa ma ahanoo saka kama waajibayso xadaثna cbdاللahi بن يuسuف qال أخbarna malik عan mحamed بn cabdالرaحman بn abi scscة الmaziniy can abihi can abi saciidin الkhudriy radي الlah canه xadiidka mukarar haba ahaadee laakiin sanadku mukarar ma noqonayo oo marka abu saciid la soo gaadho mooye inta kale dee isbedbedelba kolba cid cusub buu keenayaa moxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi sacsacaana moxamed ibn cabdiraxmaan ibn cabdilaahi baa la yidhaahaa markaa isaga awowgii baa loo tiiriyey markay noqoto aabbihiina oo cabdulaahi ibn cabdiraxmaanna abi sacsacahan waxa weeyaan cabdulaahi kala u dhaxeeyo isna waa awowgii unbaaba loo teeriyey bal sheekhaa xaggaa odhanaya oo maxamed ibni cabdillahi ibni cabdiraxmaan ibni cabdilaahi ibni abi sacsaca oo isagana awowgii baa loo tiiriyey awowgiina awowgii ayaa loo tiiriyey noqonaysa cabdiraxmaan ibni abi sacsaca markay noqoto labadoodban waa laba noo iqaaban leeyahay isna aabihiibuu kaba warinayaa is dhalay oo midna waa taabici dhexe waa ninkan abu saciid kaba warinaya bukhaariyo abu daauud iyo nasaa-i ibnu maaja ay kaba wariyaan inankiisuna waa nin hiqa laakiin waa dadka atbaacu taabiciinta uguba waaweynaayo bukhaariyo nasaa-iyo ibnu maaja ayaa isna kutubtooda uu kuba sugan yahay wuxuu yidhi can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu caleyh wasalam qaala laysa fii ma duuna khamsati awsuqin shan wasqi waxa ka yar min atamri timira sadaqatun sadaqa kama baxayso zaka kama waajibayso oo wixii ka yaraa xubuubtii kale iyo imaartii kalena waa xubuubtii kalena waa la mid walaysa fii maa duuna khamsi awaaqin shan wiqiyadood oo min alwariqi fida-ana waa laba boqoloo dirham iyadna sadaqatun sadaqa ka waajibaysaa ma jirto walaysa fii maa duuna khamsi dawdin waa shan geela ama shan dee dawdku waa saddex ilaa toban ama laba ilaa toban iyo waaba laba gaadhsiiye waa adigu shan waxa weeyaan hala shan ah oo minal ibili belgeel kaba mid ah sadaqatun sadaqa iyadana kama waajibayso ee dee shan baa ugu yaraa nisaabkiisa wixii ka waajibayana waataynu xalay soo marray xadiidka uu inoo horeeyay halkan wuxun bay leeyihiin markii hore dee sekadii geela waatanoo baabkan laa tuukhadu karaa'imu amwaali innaas fi sadaqa iyo marta la eego akhdulcanaaq fi sadaqa iyo bal zakaat lqanam iyo waxyaalo u dhexaysiiyeyba iyadoo tadna geel ay tahay tii geela marka bacd alculamaa baa waxay kaba cabiraan oo halkan ay leeyihiin tarjamadani zakaat libil ayay kuba tacalluqsanayde oo ayay kuba tacalluqsantahe taa horena wuxuu u keenay dee seke inay ka waajibayso halkii sakaatulibil iyo waxyaalihii raacsanaa tanna nafyi baa kuba suganoo intan wax ka yar inaanay seka kaba waajibaynoo sanbu sakaatulqanam iyo wixii u dhexeeyo tawaabicdiiba u dhexgeliyay waxaa kasii fiican iyadoo say bacdigood yidhaaheen ama imaamkan labadii dhinacba tacalluq bay la leedahayoo geeliina tacalluq bay la leedahayoo dee dawdkani waa geel adhigiina tacalluq bay la leedaho shanta haddii la gaadho dee neef adhiyaa ka baxayo jaanibka isaguna wixii ka baxayo adhiyo daraaddeed oo labadiiba ay calaaqa la leedahay baa dee u keenay inuu qanamkii iyaduu horeeya halkan keenayba calaa kulli xaalin xadiid aynu soo marray weeye baabu zakaati albaqar baabu iijaabi zakaati albaqari waa lo-da zakadeeda waajibnimadka ay waajib tahay oo lo-diina ay zaka ka waajibayso oo ay ka mid tahay amwaashii dee mawaashidii ay zakadu ka waajibaysay taas buu baabkeedii yahay lafdiga albaqarna siduu sheekhu shaarixu leeyahay waa ismu jinsio mudakarkiiyo muanadkii uu ku dhacaa oo macnaha ismu jinsi jamciya weeye marka taa macnaheedu waxaaba weeye markay albaqar ismu jinsi jamciya tahay baqaratun dee waa fardigiisiio baqaratun inuu isna dakar iyo unsaba ku wada dhacaya baqara ama baaquura labadaba way soo naqliyaan walow dee imika thawr ay yahay debigii imika laakiin lafdigan baqar markuu ismi waa waxyaalihii mufradka iyo jamacooda tada lagu kala farqinayay sida tamrun iyo tamratun iyo namlun iyo namlatun iyo naxlun iyo naxlatun oo kale markaa baqaratun iyo baqar waa ismu jinsi uuna midna waa fardigiisii midna waa jamaciisii oo taasi ay markaa noqonayso mid kastaaba lidakar walunha lababa odhanayo walow dee ay iska shahiirtay baqaratun inay tuqaabilu thawr markay mufradka tahay wa qaala abuu xumaydin abuu xumayd wuxuu yidhi qaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay baa yidhi lacrifanna maa jaa laha rajulun bibaqaratin laha khuwaarun axaadiidii bal keenaysay inay sakadu ku waajibayso ayuu sheekhu raximahullahu tacaala halkan inoogu soo aroorinayaa kitaabka inooguma imanayso sakadoodu markay daha ku waajibtee intee markay lo-du gaadhay sakadu ka waajibaysaa iyo intee laga bixinaya labadaa midna sheekhu raximahullahu tacaala muu warin oo halkan muu soo dhigan kolley axaadiid asxaabu sunan ay wariyeen baa kuba timi oo dee axaadiid xasana noqonaysa marka la eego inta nisaabku yahay ee ugu yar iyo qadarka laga bixinaye dee axaadiidta markan saxiixa inoo dhacday baa kuba sugnayn marka taasaan ka qaadanaynaa axaadiidta kale ama halkan waa wujuubkii sakadu ay kuba waajibaysay xadiidkan imika uu intan ka soo qaatayna mucallaqiina isagoo mawsuula oo intan ka badan xadiid dhexdii intan ay ka mid tahay ayuu laakiin ku keeni doonaa se waa kitaabka aakhirkiisa ayuu ku keeni doonaa markaasaa waxa uu yidhi rasuulka ilaahay laa acrifanna malaa ruwaadda bukhaari barhkood baa laa acrifanno laadii naahiyada naafiyada ahayd kaba dhigay tadaan ku soconayaa laa acrifanna waxaan garan doonaa maa jaa allaha rajulun maadu masteriyo weeye ficilkiina master baan iskaga awilanaynaa in rajulna jaa-a faacilkeedii weeye oo markaa maxay noqon la acrifanna waxaan garan oo dee waa waxyaalaha dhici doonee qiyaamadana dadka qaarkood iyo dadkii waxaan ama sakadii bixin waayey kuwii quluulkii iyo waxyaalahaasi ay laba imanayaan waxaan garan doonaa maa jaa allaha rajulun ay majiica rajulin illaaha wey imaatin nin uu yimaado rabbigii oo maalinta qiyaamaha la keeno bibaqaratin sac uu laba yimaado lahaa baqaradaasoo khuwaarun ci ay uba sugnaatay waxa weeye kollay malaa quluulka wax ka midana waa ti aynu soo maray bilowgiiba aynu kuba soo maray waxaana ay tahay hadduu ruuxu maalan haniimo ama dee taas oo kale kaba xado neeflo-a kaba xado oo kale maalinta qiyaamaha awood uu ku qaadana waa loo yeelayaayo isagoo sida welibana neefkii aanu aamusnayne intaa uu ciyayo uu dee markaas sidee loo fadeexo ayuu uguba fadeexoobuu qiyaamadii laba imanayaa lasoo la keenayaa haddaba waxaan garan doonaa imaatinka uu nin laba yimaado baqara khuwar u sugnaado macnaa waxa weeye baltaas yaanay dhicin ee ka digtoonaada iskaba jira oo de bal maalan xuquuqdii kuba tacalluqsanayd neefkan ayuu laba imanaya haddii wixii kaba go-ayay sake ahaan ay tahayna oo uu bixin waayana dee waana dhib kalena way imanaysaayo in lagu ciqaabo neefkii inta loo jiifiyo uu kuba tuntuu geeskiisana uu geliyo dee la imaatinna waa la imanaya ee laa acrifanna macnaa laa acrifanna haddii aan idhaa yaanan garanin weeyo macnaa iska jira oo iska ilaaliya inay xaaladaasi idinku timaado oo hadhow yidhaaho yaa muxamed oo yidhaaho maya waxba kuuma tarayo anigu waan kusoo gaadhsiiyey kolley xadiidku isagoo intaa ka dheerna laakiin aad waa dee fog yahay waa dambeeya la acrifanna waxaan garan doonaa maa jaa allaha rajulun ay majiica rajulin illaaha imaatin inuu la yimaado u yimaado ilaahay la hor keeno bibaqaratin baqarana uu la yimaado laha khuwaarun khuwaar waa ci ay u sugnaato intaa cabaadaysa wayuqaalu waxaa la yidhaha ju-aarun ooba halkan khuwaar khada bedelkeeda ayaa jiimna laguba wariyaa ama ay kuba timaadaa macnuhuna waa isla midoo markaa muxuu yihi taj'aruuna tani kolley waa caadadii bukhaari raximah llahu tacaala ujeedadiisna waxa weeye xarafkan imika khuwaar ama kelimadan nooguba wada sugan jiimna way noqotaa jiimtiibuu fasirayaayo wuxuu ku fasiray taj'aruuna oo ah tarfacuuna aswaatakum idinkoo dhawaaqiinii sarow qaadaya kamaa taj'aru lbaqaratu qaylinaya saadee neefkuba markaa uu cabaadayo ee uu ciyayo dhawaaqaa sare ugu dhawaaqo oo caadada bukhaari baa waxay tihi horeynu u soo maray haddii xadiidka ay ama meesha ay soo marto lafdi qariiba lafdigaa qariibkiina uu waafaqayo kelimo qur-aanka kuba sugan tafsiirkii kelimada qur-aanka ayuu soo naqliyaa waa litakhiir ilfaa'ida macnaa lafdi qariiba hadduu xadiidkii ku yimaado uu waafaqsan yahayna lafdigii bal matalan kuba sugan ama qur-aanka kuba sugan tafsiirkii lafdigaas qur-aanka kuba sugani lahaa ayuu sooba naqliyaa marka halkan dee taj'aruunadan maxay tahay waa tarfacuuna aswaatakum ismigeedna ju-aar buu noqonayaa oo markaa waa taa wey khuwaar bedelkeedna ayaa tanna waa laba yidhi buu leeya waa isla macne xdثna cمر بن xفs بن غyاt qال xdثna أbي qال xdثna الأcmشh عن المcrور بن سwيd عن أbي dri رadي الله عnه qال أنh qاal macrur بن سwيd waa nin mkhadrma taabiciinta طabqadii ugu horeysay weeye kole waana nin hiqo oo reer kuufoo kutubta lixdaaba ku wada sugan aadna u weynaado boqol iyo labaatan buu gaadhay baa de ay kutubta inooguba sugan ninkaas baa wuxuu ka warinaya xadiidka abu dar alkhifaari oo qaala wuxuu ihi abu dar intahaytu waan soo gaadhay ilayhi waa ila nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay kollay dila alkacba ayuu kuba sugnaa qeyb xadiidka kaba midana uu mar kale isagoo gaaroon xadiidka intiisa kale laba socon uu keeni doonaana waabay jirtaa malaa dee isagu muslim isba raaciyey oo waxa weeye waa xadiidka bil muslim hum lakharuuna amwaalan ilaa man qaala hakada wahakada taas uu lahaa bukhaari laakiin qadcada meel dambe ayuu iyadna gaar ahaan oo xagga dhaartaa uu dhaaranaya daraaddeed kitaabulimaan buu kuba keenay haddaba markaa maxay tahay intahaytu ilayhi waa ila nabiyi sala allahu calay wasalam saasaan nidhi marka waxaa leh abudar baa leh laakiin sharaxa maxaa dhacay waa sharaxa qolooyinkeedna fatxi haysta maaha khada iyo tasxiif maaha laakiin waa sheekh hadalkiisiie huwa qowlu lmacruuri wadamiiru yacuudu calaa abi darin wahuwa alxaalifu intahaytu ilayhi hadalkan macruur hadalkiisiibuu kaba dhigay lama saxayo dee laakiin waan ogaanaynaa waayo kelimadu waa si uu qoray damiirkan markaas ilayhina markaa muxuu noqonayaa abudar buu u laabmayaa buu ihi marka ciddan dhaaranaysana oo qaala wuxuu uhi waladii nafsi biyadi aw waladii laa ilaaha hayru aw kamaa xalafanaa wuxuu sheekhu yidhi waa in abudar kale saasi waa sia imaamka kaba dhacday halkan dee cayni isagu halkan marka uu joogo hadalkana soo naqliya intuu kirmaani iyo in saaxiba talwiix waxaan filaya muqlada iyo kaba soo naqliyay dee in damiirku u laamiyo rasuulkii ilaahay oo taas oo kale ayuu markuu halkan yidhi qaala bacdu adigu dee hadiyo goorna kol hadduu qaala bacduhum yidhaaho uu haystana waa xaafid muxajkale maaha taase bixaqi wa bikayri xaqina kolley tatabuciisu waa badan yahay oo dee bal nin dambe ayaaba kitaab buu leeyay waxa weyaan alaali laba yidhaaho dee mujalad ba ahoo bal meelahaas iyo masaa-ishaas uu isagu bal matalan uu maxkamad ku saare labadoodii ama u garnoqeen waana kitaab madbuuce bal markaa in waxaan leeyahay in qostolani waa saaxib alirshaad ayaa muxuu halkan ka cabiray markuu irshaadu saari joogo xadiidka wa qowlu lxaafid ibni xajar fi lfatxi ina damiira fii qowlihi intahaytu ilayhi yacuudu calaa abi dar wahuwa alxaalifu waana qowlahu intahaytu ilayhi maquulu macruur gayru daahir isaga horta arrinku saas dee daahir ma aha markaasaa muxuu leeyahay sheekhu u cudurdaarayaayo walacalahu sadqu qalam waxaa dhici karta in dee hadalkani uu kaba dhacayo sadqu qalam yahay taasna waxayna tusayeen dee balbuu leeyahba riwaayada muslime halkan maxay ahayd intahaytu ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam wahuwa jaalisun fi lkacba lafdiga muslim baaba taa ahaa bal markaa waxa weeyaanuun sabqu qalamkaan idhaahno ku daayo saaxib alirshaad uu bal matalan sheekha tiisa kaba dhigaye qolooyinkiina sharaxaysa halkan intahaytu ilayhi waxaan leenahay waa abudar kalaamkii damiirkuna wuxuu laabmayaa rasuulkii ilaahay macnuhuna wuxuu noqonayaa abudar baa yidhi qaala abudar wuxuu yidhi intahaytu waxaan soo gaadhay ilayhi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam markaa qaala waxaan yihi rasuulka ilaahay ya dee ma ma tago idiin dhigay soo maaha laakiin hoosta waxaa laga yaaba hoosta maxaa ku qoran marka adiga adiga waxa weeya waxaa ii qoran sa sharaxa ii qoran ma halka ii qoran laakiin sharaxay ku sugan tahay hadalku waa sharaxa tan kale dee inay sidaasaan kuba dhaafi lahayn oo damiirku aan isaga ceshan lahayn iyadoo dee muslim iyo bal matalan taas ba ay tahay waaya haddaba qaala waxaan idhi waladii nafsi biyadi rasuulka ilaahi baa odhanaya ilaah baan ku dhaartay naftaydu gacantiisa ay ku sugan tahay aw aladii laa ilaaha hayruhu ama ilaah baan ku dhaartay isaga un mooye ilaah kale aanu jirin oo xaq lagu caabudo aw kamaa xalafa kole imka wuxuu weeye un waa abudar radia allahu canhu inaanu dabdin lafdigii uu rasuulka ilaahay kuba dhaartay aanu dabdin oo inuu waladii nafsi biyadih ama waladii laa ilaaha hayruhu ama dee lafdi kaleba horta rasuulka ilaahay waa dhaartay markaasaa muxuu yihi maa min rajulinin ma jiro takuunu lahu ay u sugnaanaysa ibilun geel iyo leh aw baqarun maxalushaahidku halkan buu inoo noqonaya adhigiyo loodaba hore inuu soo maray ama lo leh aw hanamun ama adhi kaasoo laa yu-addii aan gudanayn xaqaha dee xaqeeda waajibkiina zakadii buu noqonayaa xaqeeda waajibkii wixii kale xaq inaan dee waxa weeyaan halkan aanu ku mudan hadduu kaba tago se iyadoo maalintaa lasoo arooriyo uu ceelka korkiisa kuba lisa geeli iyo taas sida xadiid kuba yimi iyo taas iyo bal waa umuuro martidii laga martigelaya laakiin xaqeedii waajibkaa ee ciqaabtan lagu mudanayay waa sakadii marka lodii waa inay zaka ka waajibayso la mid tahay geelii iyo lodii adhigii la mid tahay ilaa oo uu jiro shaksi geel leh adhi leh lo leh adigu mid kaba leh oon xaqeeda gudanayn utiya biha waa lala imanayaa yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha adhigiisii ama geeliisi ama lo-diisii baa la keenaya acdama maa kii xaal ay tahay takuunu ay ahayd waa kay ugu weyntay markay ugu shishlayd ugu buurbuurnayd ee ugu taas ay tahay waayo way ku tumanaysaa ku joogsanaysaa si culaysku weliba iyo dee taa uguba bata weeye isaga wa asmanahu iyo markay uguba shishlayd xaal ay kuba sugan tahay marka maxay yeelaysaa arrintu noqonaysaa waaba tanoo tada'hu way ku joojinaysaa biakhfaafihaa waa baabacooyinkeedii akhfaafuha jamcu khufin oo geelaba weeye iyadoo xadiidka duruqdiisa kaliya riwaayaadkiisa kalena waxaaba kuba timi biadlaafihaa oo dee waa raafkina waa lo-dii iyo adhigii baaba leh wa tandixuhu tandixuna way taallaa waxay dee luqada ay horeysiyaan xagga fasaaxada kaba dhigan da-da in la kasriyo nadaxa qiyaasku kolley tandaxu buu keenayay laakiin waa shuhro malaa wa tandixuhu waanay ku herdiyeysaa biquruunihaa geesaheeda waa wixii geese lahaa oo geeli isagii dee baabacadiisa ballaadhan ayuu ku joojinayaa iyadoo hallahal aanay baalgelahayne dhammaantood dee waxa weeyaan ay ficilkan iyo isaga joogsigiisa ay ka wada qayb qaadanayaan waayo way isdaba socdaan midna mid ma dhaafayso mid dhaafaysaa ma jirto wixii gees lahaana dee waxay ku herdeeyayaanba geeskiisii oo saa dee riyihii iyo iyobal matalan lo-dii iyo kulamaa markastoo jaasad ay marto gudubto weeyo ay dhaafto ukhraha tii ugu dambaysay ruddat calayhi uulaha haddii mar keliya lagu daynayo arrinku may hayne waa intaa xisaabta ay socotee dadka xisaabta la dhammaynayo oo dhan ayay shaqadaas wadayaanoo marka tii ugu dambaysay ay dhaafto ayaa tii hore haddana ay kusoo noqonaysa soo dabagelayaan ruddat calayhi uulaha xataa yuqdaa baynanaas ilaa dadka oo dhan la kala saarayo lakala xukumayo rawaahu xadiidkan waxaa wariyay bukayrun can abi saalixin can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu caleyh wasalam macnaa xadiidkan abudar mid laba mid ah oo abu hurayra wariyey ayaa jiro oo tan laba wadaagsaday oo riwaayadan imika abu hurayra riwaayada abudar bay waafaqsan tahay labadoodana markaa maxaa ku wada jirayna baabka wuxuu u dhigtay zakaatulbaqar be-e dee labadaba lo-di way kuba jirtay weeye xadiidkana muslim baa soo saaray riwaayada bukayr iyaduu dheer yahay bal markaa tayada inooguba sugan waxa weeyaanu baabka inooguba keenay waciid baa adag baa u yimi xaqii oo laga bixin waayo geeli iyo adhigii iyo lo-dii laga bixin waayo markaa waciidkana maxaa lagu muto waa ciqaabtan adag haddii aanu waxani waajib ahayn waciidka intan leeg ruuxu kumuu muteen oo waxa waxa weeye dee goodigan adagi cidda uuba imanaya waa calaa tarki hayri lwaajibi calaa tarki lwaajibi shay waajib oo laga tegay hayru lwaajib iyada ciqaabtan intanimay gaadhan taasi markaa maxaa iyada inooguma sugan zakadii inay dee lo-dina kuba waajibayso ama waxaan nidhi qadarka lagaba bixinayo kolley xadiidka mucaade asxaabu sunan ay wariyeenba dee soddon markay gaadhaan ayaa nisaabka ugu horeeya ay tahay macnaha shan iyo toban iyo taas bacda salaf qowlkoodoo geela uga qiyaas qaatay weeyo adhibaa laga bixinayaa yidhi laakiin xadiid kasta dee inooguba yimi xadiidkuna waa xadiid xasana barhkoodna ay saxiix yeeleenba xaafidna halkan waa kagaba hadlayaa waa xasane bal waxa weeye waa inay soddonkii ay wax ka baxayaan waxa ka baxayaana soddonkii waa tabiic waa weel yaroo markaa sanaduun ay u buuxsantay ayaa ka baxaya nisaabka xigayaana afartankii oo muslimna ay kaba baxayso taaba weeye ama halkan waa zakayna ka waajibayso umuuraha kol muu warin isagu ee ijaabkii sakadunbaa baabka aan ka faa'iidaysanna baabu zakaati cala alaqaaribi zakadii dadka qaraabada ah la siinaya lagu markaa la siinayay taas buu baabkeedii yahay oo macnaa waxa weeye bal dadkii qaraabada ahaayo zakadii ruuxa uu bixinayay uu siiyo dee fadliga ay leedahay iyo inay dee mudnaanta ay leeyihiin iyagu kol haddii ay wasfigii muteen zake lagu qaadanayo dee fuqaranimadii iyo masaakiintii iyo umuuraha bal taas buu baabkeedii yahay waqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu idhi lahu ajraani laba ajri baa u sugnaaday ajrulqaraabati wasadaqo dadka qaraabadaa waxaa la siinayaa laba ajri baabay leeyihinoo mid waa kii qaraabada xidhiidhinteedii siladii raximka oo ajri lahayd waa mid iyo dee sadaqanimadii cid kastoo la siiyo ajrigeeda lagaba heli lahaa taaba weyaan iyada intan waa xadiidu inoo keenayo bal haddii la yidhaaho haddii ay suurtagal noqoto inaan gaadhno bal matalan taas waxaa laga yamaya casharkan ka dambeeya unbuu noqon doonaa haddii la yidhaaho waxa weeyaan unoo laftiga inoo iman doonaana xadiidku isagoo mawsuul oo dheer buu inoo iman doonaa marka waxba ma si kasii hadlayne laakiin lahu bedelkeeda laha waayo haweenay baa su-aasha weydiinaysay xadaثna cabdالlahi bn yuسufa qaal akhbarana malik can isxaaq bn cabdالlahi bn abi طalxata anahu samica anas bna maliki radia allahu canhu yaquulu anas bnu malik baa wuxuu yihi kaana abu طalxata abu طalxa wuxuu ahaa waana zawju umih hooyadii umu sulaym dee zawjkeedii weeye akhar alansaari ansaarka ugu badan bilmadiinati madiina maalan xoolo xagga xoolaha oo min nakhlin timir ah oo macnaa waxa weyaan ansaartii madiina isagaa markay noqoto basaatiintii dee iyo beerahaas iyo xaggaa timirta ninkii ugu badnaabaabuu ahaa abu dalxa wa kaana axaba amwaalihi xoolihiisa ta loogu jacayl baniye uguba jeceliyo wuxuu ileyh isaga xaggii bayruxaa ama bayraxaa waa bustaan iyo beer laba odhanayay bayraxaa kollay xagga dabdiga ba-da iyo ra-doo la fadxiyo iyadoo ra-da laba damiyo ba-doo la kasriyo awjuh kala duwan oo dee laga yaaba in tobaneeyeen ka badan marka ay gaadhe marka layseer weydweydaariyo ama laysku dhufdhufte dee waxaweya xagga darbi loolaba kaco awjuhda taas baabay tidhi kolleyna barhkood way dheereeyeen sida saaxibulirshaad oo kale halkan malaa safxo barhkeedunbaabu kagaba hadlaaye laakiin waxa weeyaanuun waa bustaan bay ahayd dharti mara ay kaba baxayeen bal taas wakaanad waxaanay ahayd bayraxaa mustaqbilat almasjid markaa in dee la mado bayraxaa-a tanse ii taalla iyo in la qasriyo san aqriyey labadana luqaadkay kaba mid yihiin awjuhdaa luqaadka ayay kaba mid yihiin wakaanad waxaanay ahayd mustaqbilat almasjid masjidka rasuulka mid soo qaabilsan ayay ahayd kolleyna imaka waxay ka dhex ka mid tahay un dee dhulkaa masjidku gaadhay bay kaba mid ahayd mowdiceedu ama halkay kuba sugnayd wa kaana rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ay yadkhuluhaa mid gala wayashrabu waanu cabayey min maa-in biyo fiihaa dhexdeeda kuba sugnaa dayibin biyo macaanoy lahaydna rasuulka ilaahay uu ka cabi jiray qaala anasun anas baa wuxuu ihi falamaa unzilat markii la soo dejiyey haadihi alaayatu aayadan lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun aayaddaa markii la soo dejiyo ah lan tanaaluu ma gaadhaysaan albira oo birigoo maxay waa xaqiiqata albiri aladii huwa kamaalu lkhayr waa dee biriga xaqiiqadiisii oo khayr kamaalkiiba ah taa ma gaadhaysaan ama lan tanaaluu albira oo bir allahi subxaanahu watacaala oo naxariistiisii iyo radihiisii iyo dee jannada markaa noqonaya biriga ilaahay ma gaadhaysaan idinku xataa tunfiquu ilaa bixisaan mima tuxibuuna ay min bacdi maa tuxibuuna waxa aad jeceshiin wax ka mida ee dhammaan wada bixi laguma laha mintii tabciidiga ahaydna waa tan halkan maada kuba idqaaman waa waxa aad jeceshihiin ee maalkiinii kaba mida wax qeyb kaba mida ilaa aad la baxdaan oo ilaahay daraaddii ulaba baxdaan dee kuma sifoobaysaan birigaa xaqiiqadiisiya kamaal alkhayr inaad dee dad helay oo gaadhay aad noqotaan ama birigii ilaahay ahaa rido iyo naxariis iyo janno taas dad gaadhaya ma noqonaysaan haddaba markii oo markaas aan idhaahno ma tuxibuuna min almaal de waxaana laba yidhi waaba maalkii iyo keyrkiiba maaha maalkiin waa waxa aad jeceshin baa la yidhi markaa waxa soo geli maalkii waa soo geliyo ka badluljaahi badluljah fii mucaawadat naas baaba soo geli badnulbadan fii daacat illaahi iyo dee bal umuurahaasna way sooba gelayaane bal ilaa adigu waxaa la baxdaan weeye oo aa wax kala baxdaan waxa aad jeceshiin beriga ma gaadhaysaan marka aayaddaas soo degta buu qaama abu dalxata abu dalxa istaagay ilaa rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaah xaggii ayuu u kacay oo waa hor yimi faqaala wuxuu uhi yaa rasuula allahi ina allaha ilaahay tabaaraka wa tacaala yaquulu wuxuu leeyahay lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun waina axaba amwaali xoolahayga waxaan ugu jeclay ilaya xaggayga loogu jacayl badayn uguma jeclaynaa bayraxo oo beertaa bayraxo laba yidhaaho wainahaa sadaqatun waa beertiisii ugu jeclaa beerihiisa iyo timirtii badnayd ee uu lahaa sadaqo weeye lilaahi ilaahay daraaddii aan ula baxay oo arjuu waxaan rajaynayaa birahaa waa khayrkeedii iyo birigeedii iyo wadukhrihaa kaydkeedii oo dee waa ajrigaa dee ilaahay agtiisa ugu dhigmaya cinda allahi ilahay agtiisaan kaba rajaynaya fadachaa dhig yaa rasuula allahi xaysu meela araaka allahu ilaahay halku ku tuso ee uu ku garansiiyo eed aragtay inay ku habboon tahay adigu dhig oo rasuulka ilaahay buu ku soo wareejiyey u wakiishayna meesha uu kuba bixinayo oo meesha aad istidhaaho halkana adigu ilaahay uu ku garansiiyo ee uu ku tusiyo halkaa dhig oo ku bixi qaala wuxuu ihi anas faqaala rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi bakh kolley inta badan kelimada iyadoo mukarara ayaa laba isticmaalaa bakh ayuu yihi waana kelimo tuqaalu cinda arida marka wax laga raali noqdo shay uu ku cajabiyo shaygan aada la dhacdeed loo adacnaa aada iyo aad uu ku cajabgeliyo aad aada u jeclaysato kelimo la yidhaaho bakh kolkolna waxaaba la yidhaahaa dee cinda alfakri waalmadx ammaan iyo dee fakri iyo markaa ruux muftakhirina bakh waaba yidhaahaa bal waxa weeye rasuulka ilaahi baa tan yidhi oo macnaha ujeeddadu waxay kelimadu cibaaro kaba tahay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu calayh arrinkan uu ku dhaqaaqay saxaabigan jaliilkee zayd ibnu salama abu dalxa isagoo aad u cajabgelisay aada ugaba raali noqday aadna uba weyneynaya ayay kelimadan tilmaamaysaa bakh markaasaa wuxuu ihi dalika maalun raabixun dalika kaasi maalun xoolo weeye raabixun ay duu rabxin rabxi iyo faa'iido u saaxiibo waa xoolo laga macaashayo laga faa'iidayo oo waxaa ilaahay daraaddii ulaba baxay oo weliba xoolihiisa wixii ugu jecelaa ah maal haddaba duu rabxin weeye raabix macnaa duu rabxin rabxi iyo macaash badan leh faa'iido badan leh weeyaanoo ilaahay agtiisa ee uu kaba helayo dalika maalun raabixun waqad samictu waan maqlay maa qulta waxaa tidhi oo hadalka tidhina waan maqlay wainii anigu ara isagiibuu dib ugu soo celiyeyoo waxaan anigu qabaa arkayaa oo ii muuqda an tajcalahaa inaad yeeshid beertan ood u qaybisid fil aqrabina dadkii qaraabadaada ahaa qaraabadaada aad ku celisid ood siisid faqaala abuu dalxata abuu dalxa wuxuu idhi afcalu waan samaynaya yaa rasuullahi saaad ii tilmaantay oo dadkii qaraabada ahaa ayaan siinayaa dee dad qaraabadiisa ka mid oo bal meel dambana malaa tasmiyadooda qaar ay nooguba iman doonto waayo xadiidka halkan inakumuu sharxin sheekhu waqfi iyo buu la sugayaa halkaasuu dee aada uguba sharxayaayoo dee guud ahaanba sharax dheer uu kuba sharxaye dadaa dee barhkoodna ilaa odayga lixaad iyo baabay isugu imanayeene adigu dadkii sidaasaabuu uba qaybiyey afcalu yaa rasuula allahi faqasamaha abuu dalxata abuu dalxa wuxuu u qaybiyey fii aqaaribihi wa bani cami cadfu khaasin calaa caam weeye waayo banulcam aqaaribtii unbay kaba mid yihiin aqaaribtiisii iyo ilmaadeeradii ayuu u qaybiyey markaa abuu dalxa taabaca rawxun xadiidka waxaa raacay rawx oo macnaa cabdillaahi bni yuusuf rawx ibnu cubaadata ayaa isna maalik kaba wariyoo raacay oo kalaba wariyey marka muxuu ku raacayaa dee xadiidka waan soo aragnay laakiin lafdi lagu yar kala duwan yaa jirto cibaaradan ah daalika maalun raabixun oo ba la aqriyo muwaxado ah taas buu isaguna imaam maalik xadiidka markuu ka wariyo kagaba wariyayoo uu kuba raacay wa qaala yaxya bnu yaxya wa ismaaciilo can maalikin kale riwaayaadkuna kitaabkay kuwooda sugan yahay xadiidka markuu soo celceliyo bal markaas waxa weeye oo markay noqoto ruux ibnu cubaadana kitaabulbeyc buu kuba keeni doonaa labadan kale riwaayadoodana midna wakaalo ayuu kuba keenayaa midna tafsiir buu kuba keenaya waayo xadiidkuu soo noqnoqon doonaayo imakaba arqaam waxooga ayaa idiin taalla oo ah meelaha uu kusoo noqnoqonayo walow dee waqfigu inuu hagaagu uga sharxayo marka muxuu yidhi yaxya ibnu yaxya yaxya ibnu yaxya laythi maaha ee waa yaxya ibnu yaxya annaysaburi weeye yaxya ibnu yaxya laythi kitaabka inooguma sugna oo ninkan muwadaa warinaya riwaayadan ugu shahiirsan dee muwada kolley ruwaad buu leeyahay oo inta la madbaceeyaaba kitaabka dee kiise waa kii ugu hor madbaceeyo uguna mashhuursanaa iyo qacnabi iyo maxamed ibnu xasan iyo abuu muscab iyo way wada way madbacaysan yihinba riwaayaadkoodii dee waxyaalana way isla dheerdheeryihiin waa muwada riwaayaadka kala duwan uu leeyahay bal waa yaxya ibnu yaxya naysaburi weeye waa imaam macruufana iyo ismaaciil ibnu abi uweyso isna kitaabkeennan kusoo noqnoqda maalikna u abti ahaa can maalikin bay ka wariyeenoo maxay yidhaaheen raayixun oo halkii raabixun bedelkeeda ayay raayixun ama yah lagaba dhigo barhkoodna dee hamza oo waa dee takhfiifuune raayixun ha laba yidhaaho taasna bay yidhaaheen marka raabixun waan fasirnayoo kalley waxaan filayaa markuu dee soo qaado markaas riyaadkaoo kale labada laftiba waa fasiraaba matigu kuma fasiraayo raabixunna waxaan idhi waa kaas waa duur ribxin weeye mid ribxi u saaxiiba oo dee macaash badan iyo ajri badan iyo ayuu leeyahayba taas baan idhi waa lafdigii min aribxi haddii faacilkan bimacnaa mafcuul lagaba dhigo bimacnaa marbuuxun fiihi waa mid laga macaashayo lagama faa'iidayana laftigu kolley macnuu kama dheeraanaya waabay yidhaaheen taas ama raayixun haddii la yidhaaho ama raa'ixun aan idhaahno hamsadii oo la takhfiifiyey raa'ixunna ay noqoto macnaa waa raa'ixun ama dee calayka ajro ajrigiisiiba adiga kugu soo noqono maaha dad kale hadday qaateen oy ku intifaaceen nafcigoodii iyagoo adduunyay leeyihiine laakiin ajrigii aakhiro iyo hawaabkii badnaa iyo ilaahay aan dhammaadka lahayn kan u kaba gu iyaga muddaabay ahayn laakiin kaa aan dhammaadka lahayn oo adiga kugu soo noqonaya ajrigiisa iyo nafcigiisa iyo waxtarkiisaiyo markaa raayixuna macnaheedu uu noqdo oo bal matalan taasba weeye kolleyna in raayixun calayhi ajruhu wey ajrigiisiyo taas bal waxyaalo kaleo yar yidhaaheen laakiin waa macnaha ugu daahirsan bal xadiidka labaadna waan gaadhaynaa labada xadiid baan wada eegi doonaa insha allahu tacaala marka la eega xagga tarjamadii baabu zakaati cala alaqaarib walow dee aan laqbayna imika xadiidkuna inoogu soo noqnoqon doono xadaثana bnu abi maryama qaala akhbarana moxamed ibni jacfarin qaala akhbaranii zayd can ciyaad bni cabdillaahi can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu jeesha waan soo wada maray maxamed ibnu jacfarna waa maxamed ibnu jacfar ibnu abi kahiir weeye sanadku maaha qundar weeye waa sanad reer madiina zaydna waa zayd ibnu aslam ciyaad ibnu cabdilaahina habeen dhaweydba waan soo haynay waa ninka adigu waxa weya reer bani camire habeenka dhaweyd baan soo haynay isagoo soo yar noqnoqday can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu kharaja rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa baxay fii adxaa ciid ladxaa aw fitrin ama ciidu fitri ayuu ila lmusallaa musalihii buu u baxay halkii uu dadka ciidda ku tukinayay uma sarafa salaadii buu dhammeeyuu kaba baxay salaadii fa wacada annaasa waa khudbadii dadkiibuu wacdiyey wa amarahum waxaanu amray bisadaqati sadaqa inay la baxaan oo fa qaala wuxuu yidhi ayuhannaasu dadow tasadaquu sadaqaysta fa mara haddana dee raggii baa inay kaba sokeeyey waana la badayo waa maalin ciideed dumarku way ka dambeeyaan mukabiraad kan sawtna ma jirin oo rasuulka ilaahay wuxuu arkay inaanu dumarkii maqashin xadiidku waa kii inagu soo noqdo dee kolley dahaaro xataa abwaabtii xaydka oo kale waynu kuba salaadii ciiday umuura ayaynu kuma soo marnay qeybtan hore oo dhanbe markaasaa wuxuu yihi dadkii xaggoodi dumarkiibuu u kacay bilaal wuu la socdaa fa qaala wuxuu yihi yaa macshara nisaai dumarow tasadaqna sadaqa la baxa wax sadaqaysta fa innii anigu ra-aytukunna waan idin arkay akthara ahlinaari ahlunaarka kuwa ugu badan inaad tihiin baan idin arkay fa qulnaa waxay yidhahan wabima dalika yaa rasuulalahi maxay sababtu taasi ay tahay bimadnasaan soo ogaaday waa dee maadii istifaamiyad ahayd oo alifteedii la gooyey un weeye waa istifaam sababta loo gooyay aliftana waa xarafkan jar ee galay horena san usoo maray ee luqada carabeedna ay tahay kol haddii xaraf xuruufuljar kaba midi maada istifaamiyada uu galo alifteeda waa la gooyaa wa bima dalika yaa rasuula allahi qaala wuxuu yihi tughirna waa badisaan oo waa badinaysaan allacna habaarka iyo cayda iyo xaasaa badisa lacniga habaarkiiba weeye iyo taas oo kuwa hadday doon awlaadoodii habaaraye wax kala habaaraya iyo dee caydan iyo shatmigii iyo taa sabigii watakfurna waa ka kufridaan alcashiira zawjkiina waa ka kufridaanoo waa wanaagiisii ixsaankiisii ayaa qarisaan weeyaanoo kufriga waa taqdiya macnaha wixii wanaagee uu idiin sameeyey oo dhan ayaa had maalin wax yaroo aad ka aragteen oo qoonsateen baa wixii oo dhan baa u dafiraysaan oo u inkiraysaan oo u qarinaysaan waaba kan oo xadiidka ayay kuba sugnayd haddaad waana kolley waxaan filaya cilmigana inaan kusoo marray haddaad midkood u ixsaan fasho dee sanada oo dhan ama dahriga oo dhan ay wax kaa aragto waxay odhan ma ra-aytu minka khayran qad weligeyba wax wanaagsan kamaan arag oo markaa iyadana waxyaalihii ay naarta ku mudanayeen ayaabay kufraanulcashiirka oo mid tahay waa kuwan wixii sababtii ay naarta ugu bateen maa ra-aytu maan arag buu rasuulka ilah yihi min naaqisaati caqlin wa diin kuwa caqli iyo diinba u nuqsaansan horena xadiidka dee alfaadihiisa qaarkood sharxiisu meelihii hore ayuu inooguma soo horeeyey iyadoo rasuulka ilaahay oo caqliga nuqsaansan iyo diinta nuqsaansan la weydiiyena horeynu kitaabka uguma soo maray marka haddaba maan arag kuwa caqligoodu iyo diintooduba ay intay naaqis tahay haddana adhaba kaxayn badan oo suulin badan oo lilubbi rajuli ninkii caqligiis waa ninka caqligiisa alxaasimi weliba maaha nin jilicsan waa ninka arrinkiisa dabdinayay adadkaay ee dee waxa weeyaan aan ahayn nin jilicsan aanayni xaasimka umuurtiisa dabdinayay haddana caqligiisii dhinac kale uba rogaye wixii iyagu ay doonayaan laga yaabo uun dee uu kuba dhaqaaqayo lilubbi rajuli alxaasim min ixdaakuna middiin oo ruux dee sifadii wasfigiisu taa yahay nuqsaan caqli iyo xasm iyo diini ay jirto caqligana dee waa taa shahaadadii inay dee shahaadatu imraatayni shahaadata rajul ay tahay waa nuqsaantii in xaggan diintana waa tanoo waa waqtigan ikhtiyaar yaanay uba lahaanin dembi uga imanaya halka ayaanay jirinbe laakiin dee waxa weeye ayaamo dhan oo aanay tukanayn oonay soomaynba ay jirto haddana ruuxii xaasimka ahaa ee arrinkiisa dabdinayay ka qaalib noqonaya oo iyagii waxa weeyaanba ka qaalib noqonayo dee si ay doonayeen marka arrintii ay uba dhacayso anugu maan arag buu leeyahay oon dee aan dhanka ahayn yaa macshara nisaa uma sarafa rasuulka ilaahi baa markuu intaa yidhi dee waana kii aynu soo marray bilaal baa marowi waxyaalo badan ay sadaqaysteen dumarku inay jireen uu gadoomay gurigii buu u kacay falamaa saara ilaa manzili markuu xaggii gurigii uu tegay oo gurigiisii tegay ayaa ja-at waxa timi zaynabu zaynab imraatu bnu mascuudin cabdullaahi bnu mascuud haweenaydiisii ahayd waa cabdullahi bnu mascuud xaaskiisi tastadinu calayhi xaal ay kaba idan dalbayso markii uu rasuulka ilaahay gurigii tegay bay zaynab timi way garaacday iyadoo idan dalbaysa faqiila waxaa lagu yihi yaa rasuul allahi haadihi zaynabu ruuxan mustadinkii waa zaynab faqaala wuxuu yihi ayu zayaanibihi manaa zaynabooyinkiina mid keliya may ahayne zaynabooyin dhowraa jiray eh dumar mid wax ka badan baana magacan lahaaye bal zaynabooyinkii waa tee waa tee ka mid a waa tuma oo ama waa tee zaynabooyinkii kaba mid ah faqiila waxaa lagu yidhi imra'atu bnu mascuudin waa cabdullaahi bnu mascuud haweenaydiisii qaala wuxuu yihi nacam haa nacamtu dee waa idan dalbaysay oo waa taas waa wacdi oo ugod idanuu laha waabatan idanuu idma oo u idma laha iyada ha soo gasho fa udina laha waa loo idmay qaalat waxay tihi yaa nebiy allaahi nebigii ilaahayow inaka adigu amarta waxaad amartay alyowma maanta bisadaqati sadaqaad amarta in sadaqa lala baxaadna amarta wa kaana cindii agtayda xoolo kale mayhaynbe xuliyun lii xulli waa waxyaalaha dumarka ay uma baahnayn ziinadooda kaba mid ay iskuba qurxinayeen baa agtayda kuba sugan fa aradtu waxaan doonay an atasadaqa biha xulidaa inaan sadaqaystaan doonay fa zacama bnu mascuudin ina mascuud baa wuxuu sheegtay oo uu yidhi de waa hadalkuu yidhi waa qowlkiisii imanka annahu isaga iyo wa waladahu waladahu waxay dee ku cadfan tahay damiirkan ismiga anna ah annahuda damiirkay ku cadfantaha saas baa loo nasbinaya annahu isaga iyo wa waladahu caruurtiisu axaqu man dad kuwa ugu xaqle inay yihiin tasaduqta bihi calayhim dee annagaaba baahan buu yidhi oo cid aad waxaa sadaqadan siiso annaga iyo awlaad awlaaddiisa ayaa isagiiyo awlaadiisa ayaa ugu xaqle oo dadka kale kaga xaqlay sidaasuu ibnu mascuud rasuulka ilahi baa fatwo ka dalbaysa welina dee ninkeediibaa sidan yidhi inay waxbixisana way doonaysaa dad kale inay siisana way doonaysay rasuulka ilaahi bay markaa arrinkaa weydiisay ibnu mascuud uu sheegay faqaala nabiyu sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu ihi sadaqa ibnu mascuudin ina mascuud run buu sheegay zawjukii ninkaaga iyo wa waladukii waladkaaga ayaa dee zawjkiina waa markaa uu faqiirka yahay ee waxa weeye ayaa axaqu ku xaq axaqu dee u xaq badan oo axaqu man ama duul kuwa ugu xaqla ah ugu awleysan tasadaqti bihi calayhim tasadaqti bihim bihi calayhim aada iyaga ku sadaqaysato waxaan aada laba baxayso iyaga kuba xaqlin bal baab kale uu dhigan doonaa haddii la idhaaho baabu zakaati cala alaqaarib buu idhi baabbuu u dhigan doonaa baabu zakaati cala zawji waalaytaam xadiidkanna ibnu mascuud iyo haweenaydiisana uu kuba soo celin doonaa waana xadiidka lahu ajraani halkaa man laha ajraani ajruqaraabati wasadaqati ay kuba sugantaho markaa kaa zako ayuu kaba cabiray makana aqaaribtii ayuu dheh laakiin zawjkaiyo uu soo celin doonaa bal taasba weeyaan bal markaa imanka xadiidka bukhaari wuxuu u dhigtay aqaaribtii oo zakadii la siiyo iyo dadka kale inay kaga xaq leeyihiin bal ajri ziyaadaanoo ajrigii silana ay raacayso dee ajrigan sadaqada ay raacayso in labada xadiid markaan eegnana kaa horena dee waa xoolo la bixinayo waaba dee kolley sadaqadu tadawuc bay ahayd taa marka la eego laakiin waa kan rasuulkii ilaahay isagii amray inuu aqaaribtiisii siiyo ayuu amray sadaqata zaka may ahayn sadaqa tadawuc bay ahayd tan iyada kalena markay xulin noqotay ee umuurahan dee daahirku waxaaba weeye iyaduna inay sadaqa tadawuc ay tahay oona zaka aanay ahayn isna isaku kaba cabire markaa in xagga uu imaamku kaba daliishaday waayo labadaba dee saasaa arrintoodu ay tahay laakiin xagga uu kaba daliishanayo bukhaari oo ugaba daliishanaya zakadii in dadka qaraabada ah la siiyo oy dadka kale kaga xaq leeyihiin bal ajri siyaadina ay taa kaba imanayso waxa weeye sadaqadii tadawuci markii qaraabadii la siiyey ajrigeedii muu dhinmin eh waxbal waxay noqotay sadaqana way noqotay silana way noqotay dee markaa kol haddii sadaqadii aqaaribtuba qaraabadan la siiyey aanu ajrigii iskuba dhinmay sila iyo sadaqa wada noqotay sadaqadii waajibkuna way la mid tahay sadaqadii waajib waa xaggu ka daliishanaya waayo lafdigani dee zake imaka ma aha ee waa kan uu leeyahy wax farqiga udhexeeya ma jirto kol haddii sadaqadii uu ruuxu la baxayey qaraabadiisii marka uu siiyo ajrigeedii aanu isdhimin bal waxa weeyaan ajrigii iskaba daayay ajri kale uu kuba soo biro siladii ah dee sadaqadii waajibka ahaydna bal matalan taas bay noqonee laakiin dee meesha waxaa iyadna imanaysa haddii ruuxa dadkan qaraabo dee ah dadkii nafaqadooda ay saarnaydii kuba waajibtay ay tahay in sadaqadii tadawucu waa gaar bay ahayd oo dee waa shay jaa-isay noqotay sadaqadii waajibka ahayd ama zakadii miyuu siinaya oo taas lama siin jirine bal taas masaladu gaar ahaan waxay nooguba imanaysaa markaa uu dhigto zawjkuna dee haweenayda isagay tahay inuu nafaqeeyo nafaqadiisu ay saarantahe haweenaydu ma saarna waajibna kuma aha ninkeeda faqiirka ah nafaqadiisu waajib kuma aho dee zakadii way siin kartaa wey waayo nafaqadan iyada ma isaga ma iyada ma saarna nafaqadiisuna waajib kuma aha marka haddii ay zake ay bixinayso isagiina uu faqiiryo siiso halaba idhaha kolkol waabay kuma soo noqon kartaaye laakiin taase bal waxa weya wixii intaa dhaafsanaya aqwaasha culimada halkaas iyo bal siay u qeybsan yihiin ama masaladaas insha allahu tacaala waa casharkan ka dambeeya iyo baabka xadiidkaasi nooguba imanaya waayo imaka ma gaadhayno xadiidkaas iyo tiisa ma gaadhayne bal markaa wejka istidlaalku jaanibkaasuu noqonayaayo sadaqadii tadawuciin markii aqaaribtii la siiyey noqotay mid fadli badan siinta la siiyey dee tii waajibka ahaydna la mid bay noqonaysaa intaaba wey baabun laysa cala almuslimi fii farasihi sadaqa waa laba baab oo isku mid ah xadiid keliya wada leh ayuu istaba dhigayaa sheekhu markaa muxuu yihi baabun laysa cala almuslimi ruuxa muslimka korkiisa ma ahaanin fii farasihi faraskiisan uu fuulayo ama fardihiisiiba sadaqatun sake ka waajibaysa oo sake kama waajibayso faraskiisaas dee waa taa ari iyo lo iyo geel lagaba bixinayay laakiin fardihiisaas in saka kama waajibayso hadduu dee in leeyahay xaqi kale uu kaba bixinayo riqaabteedi iyo wixii kaleu cid wuxuu kuba tarayiyo ajriga uu kasbanayana waa ta inoo dambaysa inay farduhu ruuxna ajri u noqonayaan ruuxna wisri ay ku noqonayaan ruuxna ay astur u yihiin xadiidkaasi waa dambeeyaaba ee bal waxa weeye se sake ka waajibaysaa ma jirto oo mawaashidii ay sakadu ka waajibaysay kuwani ka mid maaha taaba wey xadaثna adamu qaala xadaثna shucbatu qaala xadaثna cabdullahi bnu dinaarin qaala samictu sulaymaana bna yasaarin can ciraaki bni maalikin intaba rijaashan waa dad inoo wada horeeyey can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam laysa cala lmuslimi ruuxa muslimkaa korkiisa ma ahaanin fii farasihi faraskiisa iyo addoonkiisa waa tarjamada dambuu raacin doona haddii ala idhaaho intan sadaqatun wax sadaqo oo ka waajibaya waa saka laga doonayo inuu kaba bixiyaa ma jirto qaabkanna waa isla mid mar unbaa dee marka waa xadiid keliya uun markaa dambe baan sharaxiisa eegaynaa muxuu yihi baabun laysa cala almuslimi fii cabdihi sadaqatun oo markaa labadii xadiidku uu kulansaday midi waa faraskii midna waa addoonkii labadii buu laba baab u kala dhigtay imakanain waxa weeyaan hadday hulaam riwaayadan hore inoogu sugnayd laftiga cabdina hulaam waa wixii loo jeeda waa inoo imanaya uu inoo soo socdaa laakiin taasi ha dhacdee xadiidku mid keliya ha ahaado labadan baabee isku xigtana ha ku soo celiye sanadkii isku mid maaha sanadkii dee ilaa labada ugu dambeeye mooyaane intii kale o dhan midad cusub buu keenaya oo xadiidkii markaa duruq ziyaadou yeeshay ayaa jirto kolley maaha uun mukararkan uu soo celcelinaya inaanay ama faa'iida matniyaa jirta ama faa'iida isnaadiyaa jirta aad bay kitaabka uguba yar tahay xadiid keliya oo matnigii kii yahay sanadkuna kii yahay inuu sidiisa u soo celiyo waa la helaya waxoogaa saasa laga yaaba laakiin de waa wax la tiriyo waxa saas matni iyo iyo sanadkiiba sidiisi un ah waxba soo kordhay aanu jirin waa naadir inta badan faa'iida isnaadiya iyo faa'iida matni intuba way jiraysaa iminkana waa kan muxuu yihi xadaanaa musadadun markii hore inaag xadaanaa yaxya ibnu saciidin waa qataan can khusayma ibni ciraakin halkii sulaymaan ibnu yasaar weeye labada sanad tiradu way isleegyihiin khusayma ibnu ciraak ibnu maalik raggaa hore waan soo wada marnaan idhi ee ninka ka sii warinaya xadiidka abu hurayra ee ciraak ibnu maalik alkhifaari inankiisii weeye khusaymkani iminkaana inoogu horeysa kolley iminkaana inooguma dambayn doonta waayo khusaym marka la eego waa ina ciraako waa nin reer madiina oo reer khifaara waxaa nasaa-i iyo ibnu xibbaan iyo way tawhiiqiyeen cuqayriyo waa soo xaafid ibnu xajar muqadimada fatxulbaari ama hadiyusaari kuba yidhaah nin asdi la yidhaaha ayaa daciifiyo kitaab dacafo a leh laakiin ninka isagaaba daciifo dee dadkii hiqaadka ahaa inuu daciifiyo waxaa la yidhaha waxaa yar halkan kuba kadsoomay ibnu xasmi oo isaga kuba raacay dee maaha waxa weeye waa nin aan isaga loo ictimaadsanayn isagiibaaba daciifa isagiibaa u baahanba waxoogeeye in dadkii hiqaadka tadciifkooda waa soo xaafid kaba cabiro fa kayfa yuqbalu minhu tadciifu hiqaati isagiibaaba daciife waxaanu isagu kaba cabiraa taqriibka laa ba'sa bih kolley bukhaari iyo muslim iyo nasaa-i baa wax ka wariyey bukhaari markay noqoto waa xadiidkeenan wax kale kuma laha xadiidkanunbu kuba leeyahay xadiidkana riwaayadii hore sulaymaan ibnu yasaar baa bedelkiisa kuba sugnaa bal waxaan leeyahay waa xadiidkan keliya ayuu bukhaari ku leeyahy kolleyna halka dee cidda saa tidhi maaha aniga macrifo xaafid ibnu xajar ayaa hadiyusaari iyo muqadimada kuba yidhi inuu xadiidkanun kuba leeyahay kitaabka muxuu yihi can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu calayh wasalam qaala laysa cala almuslimi sadaqatun fii cabdihi walaa fii farasi addoonkiisa iyo faraskiisa wax sadaqo korkiisii ma jirto macnuhu waa maxay markaas markay noqoto fardaa ama ha noqoto kaa uu rakuubka u haysto ama mid uu taran uba haysta haba noqoto iyo inay uba dhalasho ayba noqotee zako iyada ka waajibaysaoo laga bixinayaa ma jirto addoomaha marka ay noqotona sakaatulfidri waa laga bixinaya addoonkii dee markaa uu jiray laakiin in la yidhaaho dee dhinac buu maal kaba shabahayaao sakadii kale laga bixinayaa isagana taasi ma jirto wax sako jaanibkaa kaba imanaya ma jirto allahuma halkan waxaa jirta haddii ay fardahani uu ka baac mushtaraynaya kolba farduu soo iibsanaya waa iibinaya waa fardo tijaaro addoomuhu naftoodu waa saasoo arinku waa tijaaro intuu soo iibiyo ayuu sii soo iibsaduu sii iibinayaa taasoo waa rogrogayaa labadaasba iyada sakadii tijaaradu way imanaysaa oo iyada waa la qiimayn markaasoo rubulcishriga sakadii tijaarada dee waana haabita bilijmaacba taasi laakiin waxaan sake tijaara ahayn markay la tijaarayeen oo iyaga raqabadooda ku tacalluqsan oo laga bixinaya iyada taasi ma jirto bacd alculamaa hadday yidhaaheen qowl waxbaa ama midba waxbaa laga qaadaya inta la qiimeeyiyo taasna waa wax dee kolley axaadiidan iyada markaa ay taasi celinayso iyo axaadiidani fogeynayso ee bal markaa wax zakaa oo fardihii kaba waajibaya taasi ma jirto waxyaalaha kale in zakadu kaba waajibayn wixii cawaamisha ahaa dibidii beerta lagu qodanayay oo kale ama loo haystay dee san xataa wax dhadigba haba noqote ceelka biyaha iyo waxaas dee waa kaan oodbaxada ay odhanayda laguba dhaaminayay awrkii la raranayay ee caamilka ah oo kale waa cawaamishi iyo waxyaalaha caynkaasana seke iyagana kaba imanayso ee bal matalan waxaa loo haysto ninnama iyo inay tarmaan oy beeraan ayay muashidana ay noqonaysaa baabu sadaqati cala alyataama wallahu subxaana wa tacaala acla waclam subxaanaka allahuma